iyadoo weliyaa dareeraha dhismo isbitaalka weyn ee degmada Welewenga kaasoo la kadhisayo iskaashi bulsho si baahida badan adeega caafimaadka Lambuhi iyadoona hadda isbitaalka uu samaraya Milfayla guddiga dhismo isbitaalka degmada Welewenga ayaa walaal Muxsin ee ku gudoomiyay afartankii shamiinde oo lanka talagalay in la kadhisa isbitaalka maadaama inta badan si iskaashi la kadhisaya waxaana ku mid ah guddiga dhismo isbitaalka weyn ee degmada Welewenga ayaa ku warbiya shamiindada la hadeersay waliba mar kale uusan bulshadan ka baaqay iyo ku qayb qaadan dhamaystirka dhismo isbitaalka
kiisha shamiida oo suubat walaal muxsin ah waylana meeli walaana suubat bedelsho oo walqeer qabo in ilaahay soo kiilay marka insha allah malaa qara jasa waa qof aadinka waa wali marka soo dhiibisa taqdi ilaahay ku aqbalo kullay waalidiintii dhalaan wali nimidin ilaahay jabtu fardos ku raabi waylana insha allah malaa qara jasa afartan kiisha shamiid ah in la soo dhiib taasina daayan insha allah walaal muxsin oo banaanka jiro waay marka waylina jazaakum allah khayran jazaa insha allah
mawqacdu insha allahu tacaala waxaan joognaa isbitaalka guud walaweyn anagoo ah guddiga isbitaalka walaweyn kulley sidaa la ogyahay waxaa socda dhismo oo loogu talagalay degmada walaweyn oo si guud ah oo markaas loo dhisooyo oo iska wax u qabso ah munaasabadaasna waxay tahay markaasi cid oo muxsiniin ah oo reer walaweyn ka tirsan ayay waxay baxsadeen afartan kiish oo shamiinta ah waan wax wanaagsan waaye in danta guud oo wax loo qabto danta guuda la fiiriyo looga shaqeeyo marka aad u fiican waaye markaasi waxaan leenahay ilaahay bedelkeeda allah soo geliyo allah siiyo wax weynay sameeyeen wax weynayna qabteen waxayna mudan yihiin in loo daysado oo waddada ay mareen in la maro mid adduunya mid aakhiraba sida diinta ay sheegayso oo nabiga maxamed sal salam uu dhahay asaaci cala alarmalati walmiskiini kalmujaahidi fii sabiili illaahi أو الصائم بالليل أو القائم بالنهار أو القائم بالليل واحد يسمعني سوي هاي هذا لا يو دنت إن مكاسي أو قف دنت جود إنه أد وشقيه نفس تست وكهر مريو دنت جود وكهر مريو لأن تعرف تسمع الشيء هاي قف كشقيه أما سو مشغوليو دنت جود سيدا مساكين تروح لقبته إيش طالب السوق عيال لقضه وحواي وحول لأجر لأجر أجي هاي قف مركزي أو هوين أن عباده وتاجنا أي لم تهي مرك وحسلام أهل meeshan waxaa uu dareynaa in walaalaha reer walaweyn dhammaantood inay ka qayb qaataan ka qayb qaataan ayna ku dayadaan dadkan maanta muxsin muxsinka ah oo intaan ay bixiyeen marka sidaas insha allahu tacaala sidaasaan leenahay wixii naga dambeeyeen intaasa ku daysan